mawlid xuseen gohaad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee dowlada federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa si weyn garoonka diyaaradaha ee sida cabdulla xasan ee magaalada kismaayo ee xarunta gumeel gaarka ee dowlad goboleedka jubbaland kusoo dhaweeyey shacabka magaalada kismaayo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland soo dhaweynta senatarka ayaa waxaa ka qayb gala xildhibaano oday dhaqameed haween dhalinyaro kuwaasoo muujinaya inay aada ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta senatarka qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka dowlad goboleedka jubbaland oo soo dhaweynta senatarka qayb ka ahaa ayaa muujiyey inay aada ugu faraxsan yihiin imaatika senatarka uuna gurigiisa kusoo guryo noqday guddoomiye waan ku soo dhawaynaynaa si qalbi furan iyo wanaagba ku jiro ilaa maanta intii sugaysay ururka haweenka leh odayaasha leh dhallinyarada leh wagaradka leh xildhibaanada leh waa ku mahadsan tihiin soo dhawaynta wanaagsan aan maaragtay senatarka soo dhaweynay mudana guddoomiye xildhibaanadii dowlad goboleedka jubbaland qabdihii ururka haweenka odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa meeshaan fadhiya kusoo dhowow kismaaye magaalada kismaayo kusoo dhowow kusoo dhowow deegaankaadii kusoo dhowow dadkaadi aad guddoomiyaha u ahayd afartii sano ka maqnayd guddoomiyaha ad u ahayd magaalada kismaayo kusoo dhowow qalbi furan kusoo dhowow gacmo furan kusoo dhowow aad bay kuusoo dhoweynayaan magaalada aad baa lagaaga jecel yahay mawlid xuseen guhaad guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa uga mahad celiyey bulshada qeybaheeda kala duwan soo dhaweynta ay u sameeyeen isagoona sheegay inuu kusoo guri noqday magaaladiisa mahad alle ka sokow waxaan u mahad celinayaa guud ahaan madaxda sare ee dowlad goboleedka jubbaland ugu horeeya axmed maxamed islaam labadiisa madaxweyne ku-xigeen golihiisa wasiirada xildhibaanada dhaqanka ururada bulshada qaybahooda kala duwan salaadiinta soo dhoweynta wanaagsan ee heerka sare ah ee aad ii samayseen waxaan idin leeyahay waad mahadsantihin marti maahi waa deginkaygii waa magaaladii aan ku dhashay waa magaaladii aan u maqnaa waa magaaladii aan senatarka u ahaa ee aan matalay ma ahan markii igu horrayso aan imaado walow waqti dheer aan ka maqnaa haddana shaqaan idinkugu maqnaa wixii aad ii dirteen ee ahayd qarannimada jubbaland inaan ku matalo ma dayicin intii aniga ilamad ka ahayd ee jubbaland matalaysana saas oo kale ayay ahayd maxamed ibraahim washington warbaahinta sta magaalada kismaayo